wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose tababar uga furtay qaar ka mid ah gabdhaha qeybta ka ah barnaamijka marwo caafimaad tababarka oo soconaya muddo laba toddobaad ah ayaa diiradda lagu saari doonaa daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyo sida dhakhaatiirtu u ilaalin lahayd badqabka caafimaad ee bulshada ay u shaqaynayaan haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka jubbaland bashiir maxamed cabdi oo tababar aqooneedka daah furay ayaa faahfaahin ka bixiyey tababarka iyo ujeedkiisa isagoo gabdhaha ka faa'iidaystay barnaamijkani ugu baaqay inay cilmiga ay bartaan dib bulshada ugu celiyaan barnaamijkan maanta aan u fadhino waa la socotaanoo waa hawshii dee horay idinkugu soo qabsoontay oo aada mataqaanaay aada wakhti badan ku soo bixiseen inaad maantayto aqoontii iyo wixii aada soo barateen mataqaanaay aada dib u eegtaan oo aada refreshment ku qaadataan weeye intaas kadib waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo ama idinku booriyo in mataqaanaay aada dadaalkiina iyo mataqaanaay wixii aada baranayseen aada sii laba jibaartaan iyadoo aan ognahay dee duruufaha iyo xaaladaha lagu shaqaynaya iyo marxaladda aad ku shaqaynaysaan aan ognahay in dulqaad iyo sabir iyo badan aada muujisaan wasaaraddana dee waxaa weeye wixii dadaalkeeda ah ama door ay leedahay diyaar bay idinla tahay waxaan rabnaa marka fursaddan dee sidaa ah oo aada hesheen ayada laftirkeeda waxaa laga yaabaa gabdho badan oo reer jubbaland ama reer kismaayada ama gabdho soomaaliyeed inaysan helin marka in gabdhahaasna runtii aada uga faa'iidaysaan oo aqoonta halkan aada ku qaadataan inaad mataqaanaa guryihii lagula laabto oo gabdhaha guryaha joogoo laga yaabo inaysan fursaddan helin oo dee gabdho soomaaliyed hooyooyin soomaaliyeeda oo aqoontoodii iyo iska yar tahay in waxaan idinku boorinayaa inaad ayagana mataqaanaa uga faa'iidaysaan oo dee adinka aqoontiini mid halka noogu kooban aysan noqonin aada baan runtii ugu faraxsanahay inaan maantayto halkan imaado idiinna furo waxaa weeye wasaaraddana waxay bixin doontaa insha allah doorkeeda ugu muhiimsan haddii ilaahay ogolaado khaasatan dee annaga doorka aada qaadanaysaan oo gabdhaha xaggooda ah waa runtii aada bay muhiim gaar ah noogu leedahay sababtoo a barnaamijkaa dee magacaadba ka fahmaysaanoo waa waa marwo caafimaad la weeye marka in insha allah caafimaadkii iyo aqoontii aad barataan aad mataqaana sidaan horeyba u xusay aad gabdhihiina kula noqotaan iyo hooyooyinkii soomaaliyeed aad iyo aad baad markale u mahadsan tihiin waa isku soo laalaaban doonaa waa idinku soo noqnoqon doonaa insha allah haddii ilaahay ogolaado kolley waxaan filayaa hadda laba wiik in ay idiin socon doonto refreshkan hadda aad samaynaysaan haddii ilaahay ogolaado inaad marka dadaalkiina iyo wakhtiga iyo ilaalintiisii aad ku dadaashaan ood aada u laba jibaartaanna mar kale runtii waa waa idinku boorinayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin kulankiini iyo mataqaanaayna waa idiin furan yahay